dhowaanahan waxaa guud ahaan ku baahay sicir barra saameeyey dhinacyada nolosha iyo sidoo kale maciishada taasoo keentay in la xidho maanta suuqyada waaweyn ee magaalooyinka hargeysa iyo meelo berbere ka mid ah cabdifataax axmed maxamed waa guddoomiyaha ururka dadka ka ganacsada khudradda oo inta badan ganacsigooda ku tiirsan yihiin lacagta shilinka somalilan waxa uu v o a uga warramay ujeeddada shaqo joojinta ee maanta waxa weeyaan sixir barar baahsan iyo maciishadii oo kor u kacday ay dadweynihii damqay kadib waxaa muxuu ahaaye soo baxday inay sii wadi kari waayaan shaqadii oo ay meheradihii xidhaan markii shilinkii somalilan hoos uu dhacay doolarkii maraykankuna kor u kacay iyada oo lacag doolar dalkani aanu lahayn iyo lacagtii shilinka somalilan ay ku herdamayaan suuqa iyo wax kala iibsiga weliba ay kaga awood badatay lacagtii doolarku iyagoo cabanaya oo doonaya go-aankii madaxweyne soo saaray in la fuliyo ganacsatada dabaqada dhexe iyo kuwa hoose oo qaarkood ay shir isugu yimaadeen maanta ayaa markii kulankoodu dhammaaday waxay warbaahinta kula hadleen hargeysa xuseen shabeel ibraahim waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi waxa uu aaminsan yahay in hay-adaha dawliga alaf ahaantoodu ay qayb ka yihiin sicir bararka isagoo gaar farta ugu fiiqay wasaaradaha qaarkood waxbarashada dalka wasaaraddan waxaa maamusha waxbarashada waxa weeyaan shilinkii somalilan ardayga marka uula tago waa lagu soo celiniya waxaa laleeyahay dolarkeen xagga caafimaadka dhakhtarka markaad tagto waxa uu leeyahy juwanka waxaad ku keenaysaa shan iyo toban dolar waa wasaaraddii caafimaadka da dhakhtarkan quseeya korontada laydhka shilinka haddaad u geyso waxay ku leedahay dolarkeen dee ha wasaarad ba u taalla waa inay shilinka somalilan ku hirgelisaa guryaha la kirayo hadday bakhaar tahay hadday guri xaafadeed tahay shilinka somalilan laguma xisaabtamo waxaa lagu xisaabtamaa doolar ile wasaarad baa gurigan maamusha wasaaradda hawlaha guud iyo guryeyntu waxaa loo igmaday oo gurigan la xakamayso haddaan gurigiiba gacanteedii ku jirin ma shilin baa gacanteeda ku jiriyo meheradayda la xidho wasaaradda awqaafta dee waxa weeyaan malcaamadu faatixadu sooma degto oo deked kama timaado macalinka qur-aanka kuu dhigaya wuxuu ku leeyahy doolarkeed cidda maamusha waayo miyayna wasaaradda awqaaf tahay madaxweyne silaanya ayaa dhowaan guddi u saaray xal uhelidda sicir bararka kuwaas oo amara ay kasoo saareen qaarkood ay ku sheegeen in sarifka lacagta doolarka ahi aanu boqolka doolar dhaafi karin toddoba boqol oo kun oo shilin halka uu gaadhay in boqolka doolar lagu sarifo sagaal boqol iyo soddon kun oo shilin sida ay v o a u sheegeen ganacsatada qaarkood ganacsatadan ayaan weydiiyey halka amaradaasi ku dambeeyeen iyo in ay wax xidhiidha la leeyihiin guddida waa kan barkhad xaaji cusmaan oo ka mid a ganacsatadaasi oo weydiintani ka jawaabaya si fiican baanu la xidhiidhnay annaga markii wareegtada la soo saaray waxaanu nahay ganacsatada markay tujaarta waaweyn doolarka wax kaga soo iibsato iyadu dadkii somalilan wax kaga iibisa iyadoo taasi ay jirto somalilanti aanu ku iibinayna annaga iyo qolyahan kale khudradda iyo bacadlayaashuba ayaa haddana waxaa dhacday lacagtii oonu intii ku qaadanano le ku qaata waxaa ka soo baxa baanka lacag lacagtaa lama siiyo dadkii la kabi jiray caalamka raashinka iyo khudradda waa la kabaa laakiin duruufaha jira dowladdeenna maanta inay xaaladdu adagtay waxaanu doonayna waxa yare la hayo in la tayeeyo oo daruuriga laga fuudhyeelan qaadka iyo sarifka laga fuudhyeelin qaadka iyo sarifka marka loo geeyo qaadluuna waxa weeye dee etoobiya ugeynaya sarifluuna annaka nooba joojin maayo ila mukhaadaraad iibinmayna raashin baanu iibinaynaaye lacagtii yarayd aan ururinay way noo tuulantay dadkii aanu ururkan dee uga ahayn guddidana way yaaban yihin waxay leeyihin war maxaa say wax u jiraan marka wax waanu qaban kar laano maanta xaaladdan waxanugu kalifay inaanu xidhno meheradihii ganacsatada sariflayaasha oo aan xidhiidh la samaynay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan marka laga yimaado in ganacsatadu ay cabasho ka muujiyeen arrintan waxaa si gaara sicir bararkan uu saameyn ugu yeeshay dadka mushaharka billaha ah ku qaata lacagta shilinka somalilan kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqaalaha dowladdu sida uu v o a u sheegay axmed maxamed aad iyo aad ayuu noo saameeyey waayo annagu waxaan ahayn dad shaqaalaha lacagtaanu qaadanana shilinka somalilan bay ahayd shilinkii markaa wuxuu noqday inuuna waxba goynin inuuna hoos udhac uu nagu keeno wallaahi aad iyo aad buu noo saameeyey maayo maanta gurigaan galnaa waa kiro kiradiina waxaa lagu doonayaa dollar shaqaalaha dawladdu milyan buu qaataa ninka ugu badan ama ninka ugu hooseeya dee maanta guri kiruu ku jiraa boqol doolar baa laga qaadaa boqol doolar ma gaadhay maanta masaarifta ciyaalkiis muxuu siinaya waxaa jaraydada waddanku ay lagu soo qoray in ay shan milyan keentay shirkaddii lagu wareejiyey dekadu xaggey martay lacagtaas maxaa dadka loogu soo dayn waaye looga ay loogu jebin waayey ama door loo sii waay haddaba maxay ganacsatadu xal u arkaan waa kan mar kale xuseen shabeel oo ka mid a ganacsatada magaalada hargeysa waxaa xal ku yahay dowladda waxaanu leenahay rabash maanlaan doonin caqliga saliimka waanu ka fikirnay inaa aan wax dhibi dhicin waayo daad rabshadi cid bay dishaa cid ma dhasho waxaanu se wadi kari weynay shaqadii waxaa xalku ku jira oonu madaxweyneaan leyna ma wixii dabad ka imanaya mise wixii dalka ah wixii dabad ka imanaya dee dabad bay ka imanayaan wixii dalka ah madaxweynuhu muddo shan iyo toban cishaa ayaanu codsiga u gudbinay waanu joojinaynaa shaqada hadduu shan iyo toban kaa cisho wasaaradaha sida loogu talagalay u shaqayn waayaan oo bakhaarkaa raashinka iibinaya kiradiisa somalilan laga qaadi waayo oo kamalcaamadda laga qaadi waayo somalilan marka xalku wuxuu ku jira inaanu miiska wadahadalka anigiyo dawladdu nimaadno xisaabtanno saaka wixii dalkayaga aana shilinka dalkayaga aanu sare ugu qaadno maxamed cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha baanka dhexe ee somalilan oo dhankooda warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in dhinacooda ay ku hawlan yihiin xal u helidda sicir bararka soo noqnoqday waxaanu sababteeda u sibir saaray abaaraha iyo xoolaha la joojiyey isagoo xuseen dhowaanahanba ay kulan la lahaayeen ganacsatada waaweyn ee dalka si ay qayb uga noqdaan xalka geesta kale waxaa xusuud mudan in jidadka waaweyn ee magaalada hargeysa iyo goobaha suuqyada ganacsiga la dhigay ciidamo waxaana la xidhi ilaa afar suxufi oo ka howlgala warbaahinta maxalliga ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa